dad shacab aho meeshaan deganaa oo xoola dhaqataabaa maanta waxaa soo weeraray ciidankii maamulka galmudug oo daraawiishta la oran jiray adanyadii dadkii waa islaayeen kulli khasaaro badanna waa dhaca marka maxaa khasaaraa oo halkaasi ka dhacay oo aada aragteen dadkaas hadde dadka shacabka kusoo duulay dad badan bay meesha uga tageen oo meyda laakiin dadka kan kulay dad lagu soo shacab u ahaa dadna waa ka dhintay dad badanna waa ka dhaawacmay waa tahay marka dagaalka muxuu ku bilowday ku bilowda ciidankaas oo toddobaad ka horna horay ugu soo duway dadkan shacabka ah oo mushaaca sidaan oo kale technica ula yimid iyo ciidan maamulku leeyahay oo ku laayeen saakan sidaas si la eg usoo weerareen oo ku laayeen hadee maxaa ahaa waa arrin iska soo noqnoqotay oo dadkan shacabka muddo badan ku dhacay waa tahay xal ma laga gaari waayo marka arrintan soo laalaabanayso hadde xal see loo gaaraa muxuu ahayta annagu wixii qabaa'il iyo odayaal iyo kusaabsan xal un waa laga gaari karaa laakiin niman maamulahoo muxuu ahaa dad shacaba had iyo jeer weerarayo oo laynayo oo haddee sababta ay tahay iyo waxa ka dambaysa annagu aanan garanay arrintaani waa arrin aada usoo laalaabatay oo dhacday oo toddobaad ka hor dhacday oo mar hore dhacday waana arrin aan hadda indhaha laga qarsan karin kolley waa tahay ma jiraan marka xiriir aad la samayseen nabadoonada dadkan aad sheegteen inay soo weerareen goobtaasi haddee arrintan arrin nabadoonna gacanta ugu jira maba ahanba arrintan waxa weeye arrin maamulkaasi uu mas-uul ka yahay marka arrin qabaayil gacanta ugu jidha oo odayaal ay wax ka qaban karaan ma ahan ha odayaasha waan wada hadalnay mar walbana waan wada hadli jiray saasoo kalena waxa hima jirin laakiin arrintan arrin maamulka gacantiisaan ku jira arrinaan odayaasha gacantooda ku jirin weeye maamulkani uu isticmaalaya dadka shacabka marka haddee dadka kani maamulna waa leeyahay oo dawlad waa leeyahay iyaguna dad maanta oo iska eriyey oo baydkooda meesha uga tagen weye oo waxa weeye waa waa isdifaacayaan dadka sharaftooda iyo naftooda iyo maalkoodana waa difaacanaya waa tahay marka tiro rasmi ah oo laga ogaan karo khasaaraha oo dagaalkaasi geystay nabadoonna ma la ogaan karaa wakti habeenana waa la joogaa dagaalkuna haddu soo gaaray waktigan habeennimada la soo gaaray ilaa maanta duhurkii waa socday ilaa markaan habeennimada aan kula hadlayo marka khasaare hadda kooban aan ku dhigi kara intaa weye ma jiro laakiin waxaan ku xadaysinayaa khasaare ballaaran inuu dhacay waa tahay goobta uu dagaalka ka dhacay bal magaceeda dhulka puntland oo la yidhaahdo doclooman oo galbeedka degmada jiriidan oo la hoos timaado ceelbardaala wey gacan ceelbardaala hoos timaado wey waa tahay marka ugu dambeyntii baaqaad jeedinaysid muxuu yahay baaqaan jeedinayaa waxa weeye dadka shacabka ah oo reer galmudug waxaan u jeedinayaa iyo dadka reer puntland oo shacabka ahba haddee dadka kan waana wada deganaanaya waana wada deganaan doonaa dagaalla awal buu xal ku marka waxaan ugu baaqayaa nabadda inay ka shaqeeyaan annaga doorkayagu inaan nabad ku baaqno weeye dadka maamulkaana waxaan ugu baaqayaa waxay hadda ku jiraan waa sameeyeen oo waa sameeyeen marka iyaga baaqaan u jeedinayaa waxa weeye waxa aada geysateen haddaydnan ka waantoobin jawaabtooda waa helaysaan haddii lahayd